Maamulka degmada Luuq ayaa kulan looga hadlayay sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkii ay saameeyeen dagaal beeleedyadii ka dhacay degmada waxa ay la qaateen hay-adaha samafalka ee ka howlgala degmada dadka ka barakacay degmada Luuq ayaa degay deegaanada Yurkud, Hanooy, Xero Koowaad iyo deegaano kale isku duwaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ee gobolka Gadow Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan
waxaa noo qabsoomay shir wasaaradda gaarka maarinta masuuliyinka soo qabqaabisay uuna shir gudoominayay gudoomiyaha degmada luuq mudana daayar maxamed shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda ka jirta degmada luuq ee ka dhashay arrimaha bini'aadanimada qulqulatooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay degmada runtii dadkii barakacay oo u barakacay deegaano kala duwan sida yurkud iyo deegaano hoostaga degmada luuq sidii wax loogu gaarsiin lahaa dadkaas runtii waxay u baahan yihiin biyidhaamin hoy u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin isheege waxay u baahan yihiin raashinay u baahan yihiin marka shirka wuxuu ku saabsanaa sidii arrintaas gurma deg degaa looga samayn lahaa waxaa kaloo oo gudoomiyaha degmada luuq caddeeyey inay borobagaanto tahay dadka qaar oo hadallo been abuura isla dhex marayay oo ah in deegaanada qaar loo diiday in wax gurmada la gaarsiiyo runta gudoomiyaha hay-adaha uu caddeeyey hay-ad walba oo wax u haysa deegaanka deegaan walba oo hoos yimaada degmada luuq in la gaarsiin karo shirkan ayaa door ka qaadan doono in hay-adaha lagu dhiirigeliyo sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadkii ay saameeyeen dagaal beeleedyadii ka dhacay degmada